waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o e da maantana waa raha iyo laba hawraarood oo isaga loo saariyey dabadeedna mahmahda soomaalida ka mid noqday dhegaystayaal rahu wuxuu ka mid yahay naflayda biyaha iyo dhulka qalalan labadaba ku noolaan karta ee bihibiyoodka aynu dhowaanta u bixinay had iyo jeer wuxuu aana u yahay ballida iyo meelaha lamidka ah ee biyo fariisiga ah xilliga uu dhulku rooban yahay ayuu si muuqata u soo banbaxaa markaasoo reer miyigu ay jiritaankiisa aad u dareemaan xilliyadaas uu geyigu aaranka yahay ayaa rahu wuxuu kucaan yahay ci aan kala joogsi lahayn iyo dhawaaq meelo fogfog laga maqlo oo inuu reerayn daaran yahay loo fili karo dhasalaaliq iyo biirawaaqle ayuu ku wada ekeeyaa dhammaan degaanka uu maantaa ku sugan yahay iyada oo ay hubaal tahay xaaladda wanaagsan ee uu ku jiro inuu ku faraxsan yahay had iyo jeer waxaa cidiisa laga maqlaa meel roobkii gugu ku gabdhamay ama kii dayrtu uu si wacan u maansheeyey tusaale ahaan hoga kaliileed xilli ay tahay ayay laba reer miyi ahi meel hebla ku kulmi jireen labaduba waa sadcaal way iswaraysan jireen mid waliba dhulkii uu soo maray ayuu ka kale uga warrami jiray markaasoo kalena waxyaalihii ay wax iska weydiin jireen waxaa u badnaan jiray hilaacyadii berheble ka muuqanayay inay biyo dhigaan iyo in kale labada midkood ayaa kolkaa wuxuu ku jawaabi jiray shalay iyo xalayba dhulkii aan anigu soo maray meel walba raha ayaa jiilahaa cida rahu waa astaan barwaaqo dhaqan ahaan soomaalidii reer miyiga ahaydi waa markii ay ka raysan jireen daalkii iyo qoraxdheerihii kululaa ee ay soo mareen dhinaca kalese waa marka ay colaaduhu dhexdooda ka aloosbi jireen ee nin waliba kii uu ku rahaa uu aanadiisa ka doonan jiray raha cidiisa ayaa xusuusin jirtay hebel waa hore la dilay oo xabaashii ku xasilila saa weli looma aarina arrintaas iyada ah waxaa gabay ku daray allaha u naxariistiya gabyaagii la odhan jiray cabdulqaadir xilsi siyaad oo yamyam loo yaqiin waa xamar iyo saddex iyo siddeetankii dalka meel walba dagaal baa ka oogan koonfurta waqooyiga iyo bartamaha jabhado hubaysan oo toltol lagu dhisay ayaa meel walba laga abaabulayaa ciidamada la dagaal gelinaya waa dhallinyaradii reer miyiga ahayd kuwa hubka iyo saadka u dirayaana waa reer magaalkii iyagu wada joogay waa wasiiradii xukuumadda intoodii badnayd iyo shaqaalihii sarsare ee dowladda maalinba makhaayad heerka koowaad ah ayaa laga wada qadaynayaa minqax iyo maad baa lagu jiraa dhiigguna miyiga waa qulqulaya nimanku waa is og yihiin waase isu qoslayaan waa goortaas goortuu inta yaabay uu yemyamtiriyey weji raaf gomoday gabaygiisii uu u bixiyey ee uu ku xusaayay laba wasiiranimadii ay raggaasi isla hor fadhiyeen hubka iyo lacagta dowladda sidii ay reer miyiga ugu baabi'inayeen iyo jeerka ay diralaani inuu yahay jeerka ay raha cidiisa maqlaan oo qura gabaygaasoo dheer tuduc ka mid ah ayuu yemim ku yidhi weji raafgomadayoon lahayn riinti naxariis leh iyo madax rasaas iyo naxdina ba' laysu ruuxayaaye rumagoodu waa been afkuna raashin kala diidi raacatadu dugaa kama duwana roob markuu dao eh ramadkiiyo haleelada dhashaa laga rakaataaye sida caanaheedaa ku dira roonihii xigay goortii rah qaylshaa war maaha laysku rogayaaye haddii aan abaar lagu rushayn riiqda dhaqankooda rajo lagama qabo nabad inay rayska ku cunaan kol walbase rahu raaxadaas kuma jiro aaranka mooye abaaruhu waa u daran yihiin waana u nugul yahay sidaa darteed markay jiraanladu soo galaan rahu wuu isnabaa geelaha ayuu isku maraa badanaase wuxuu isku qariyaa meelaha uu qoyaanku weli ku dambeeyo halkaas ayuu midicda kaga gabadaa ilaa roobabka gugu ama kuwa dayrtu ay ka da'ayaanoo jidhaan waliba ay waranto waxaa haddaba jira laba hawraarood oo ay soomaalidu ku maahmaahdo labadana ay raha u saariso mahmaahad hore waxay ku saabsan tahay xidhiirka ka dhexeeya raha iyo biyaha oo ah noolo waliba wax aanu ka maarmi karin laguna wada dhaqan yahay sidaan soo aragnay bahalkaa tabarta yari wuxuu ugu horeeyaa inta biyaha u baahata mar walba oo ay suuragal tahayna wuu ku dhex jiraa ha yeeshee sida muuqata abaaldhacuna wuxuu ka mid yahay tilmaamihiisa taasna waxaa laga garan karaa mahmaahda ay soomaalidu ka sheegto ee ah hadday biyo khayr leeyihiin dabadayda ha laga dayo oo uula jeedo hadday biyuhu waxtar leeyihiin aniga ayaa ku naaxi lahaayo aniga ayaa ku weynaan lahaa abaaldhaca ka sokow dabeecadaha kale ee raha laga sheego waxaa ka mid ah maangaabnida taasoo u horseeda inuu si fudud u halmaamo dhibta uu jiiraallada soo maro haddiiba biyaha ugu horreeya markuu dabaasho ayaa sida la yidhi wuxuu iloobaa oonkii iyo diihaalkii uu kolka dhow ka soo baxay haddaba dilaac kulul xilli ay ahaydoo noolo waliba uu nafta u yaabay ayuu rah badani bakhtiyey tiro yar ayaa ifkii kaga hadhay maalintii dambe ayaa mid diifaysan oo naftu ku daba yar tahay wuxuu u tegay abeeso ay daris ahaayeen wuxuu u doontay amaah biyood isaga oo ugu ballan qaaday inuu u gudi doono dhibicda ugu horraysa ee dayrta taana way ka yeeshay rahii oo biyihii amaahda ahaa la soo siiyey aadna ugu faraxsan ayaa ku soo noqday rugtii uu joogi jiray si fiican ayuu ugu naalooday ilaa xilligii roobda-a ayuu maalin baqaar ka cabbaayey kuna qubaysanayay waagii dambe dayrtii haddii la gaarayo meel walba ay roobabkii ka da'een ayay abeesadii biyaha ku lahaydi rahi u timid kuna tiri rahow wakhtigii ballanteenna waa la gaaree amaahdii aan kugu lahaa ii gud ha yeeshee codsigaas rahi dan uma gelin kama uu jawaabin waxayba uga caddahay dabaal biirawaaqla iyo kolba dhan ubood abeesadii daynta ku lahayd ayaa mar labaad mar saddexaad iyo mar afraadba ku soo noqnoqotay yaase u soo jeeda dabadeed kol dambe oo ay daashay ayuu rihii cayaartii hakiyey oo xaggeedii u soo jeestay sidii wax kale looga sugaayey ayuu yidhi abeesooy maanta oo kale cidna lama hadlo taas oo la xusuusto markii la arko ruux maan gaabanoo calooshi la cayaara qofuu abaaldhacu dabeecad u yahay sida rahana u dhaqmaaya dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa inoo joogo waanuu toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo